أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم وأنهم لا يستكبرون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصxaabihi أجمaعين أma bعdu waxaan soo haynay tafsiru suuraة الmaaئdة wuxuu allah subxaanahu wataعaalى leeyahay laتجidna أshد الناasi عadaawaة للadiina آmanuu اليahuuda والadiina أshrakuu laتجidna lawallaahi tajidna waad helaysaa oo helaysaa أshad الnaasi dad kuwa ugu darnaan badan cadaawatan xagga collaytanka liladiina kuwii lala collaytamo aamanuu rumeeyeen oo mu'miniinta col loo ahaado kuwa ugu darnaan badan waad helaysaa alyahuuda yahuud ayaad ka helaysaa inay yihiin iyo waladiina kuwa ashrakuu shirki falay mushrikiintii walatajidanna waad helaysaa oo helaysaa aqrabahum kuwa ugu dhowaanshiyaha badan mawaddatan xagga jacaylka iyo naxariista liladiina kuwii aamanuu rumeeyey loo naxariisto aladiina kuwii ayaad ka helaysaa qaaluu yidhaahdeen innaa anagu nasaara ayaan nahay dalika alamru arrinku dalika kaagaas waaye muxuu sidaa ku noqday bianna minhum inay ka mid yihiin nasaaradu qisiisiina kuwa culimo ah iyo wa ruhbaanan kuwa cubaad ah oo cibaado iyo waxyaabahaas jecel oo cibaado badan wa annahum iyagu laa yastakbiruuna iska weynaysiin maayaan cani ilxaqi xaqa iska weynaysiin maayaan wa idaa haddii samicuu ay maqlaan maa ay ladii kii unsila la dejiyey ila rasuuli rasuulka xaggiisa loo soo dejiyey markay maqlaan taraa waad arkaysaa acyunahum indhahooda tafiidu xaal ay da-ayso ay shubmayso min addamci min ajli damci ooyin darteed inay la shubmayso indhahooda mimaa carafuu mimaa min ajli maa kii dartiis carafuu ay garteen oo min alxaqi xaq ah yaquuluuna waxay dhahayaan rabbanaa yaa rabbanaa rabbiganow aamanaa waan rumaynay ee faktubnaa nagu qor maca shaahidiina kuwa markhaati fura nagu qor wamaa lanaa maxaa noo sugnaaday oo lahaanteenna ahaaday laa nu'minu aanaan rumaynaynin billaahi alla maxaan u rumayn weynay iyo wamaa waladii kii jaa-anaa noo yimid oo min alxaqi xaqa ah wanadmacu an yudkhilanaa walxaal nadmacu aan damcayno an yudkhilanaa inuu na geliyo rabbunaa rabbigeen maca alqowmi qolo uu nala na geliyo macooda alsaalixiina wanaag falay aayadahan saddexda aayadood meelaha ah waxay ka hadlayaan cadaawadda ahlu kitaabka iyo mu'miniinta ka dhexayso sida ay u kala daran yihiin ayuu alla uga waramayaa marka alla wuxuu leeyahay latajidanna waad helaysaa oo helaysaa ashaddannaasi dad kuwa ugu darnaan badan cadaawatan xagga collaytanka iyo cadaawadda liladiina la collaysto aamanuu kuwii rumeeyey la collaysto alyahuuda baad arkaysaa inay ugu darnaan badan yihiin iyo waladiina kuwa ashrakuu shirkiga sameeyey yacnii wuxuu leeyahay dad waxaa ugu nacayb badan mu'miniinta yahuud iyo mushrikiin yahuuddii marka iyagaa loo hormariyey meeshaa marka liladiinada waxay ku tacalluqaysaa cadaawatanta marka waxaad leedahay liladiina la collaysto kuwii aamanuu rumeeyeen dayib halkaasay marka ku xirantahay ay ku tacalluqaysaa marka dad kuwa ugu darnaan badan xagga collaytanka mu'miniin lala collaytamo waxaad ka arkaysaa alyahuuda baa ka helaysaa iyo waladiina kuwa ashrakuu shirki falay leanna iyagu dad cibaadana maaha dad quluubtoodii qallashay waaye iyagoo haddana wax og dhumay u qasday baatilka qofka noocaas oo kale marka cadaawadiisa wax marka qalbi jileec iyo ma laha ayb mushrikiinna de iyagu wax kitaababa ma haystaanoo waa wathaniyiin cawaan ah iyaguna ayb walatajidanna waad helaysaa oo helaysaa aqrabahum kuwa ugu dhowaanshiyaha badan dadka mawadatan xagga kalgacaylka liladiina loo naxariisto la jeclaado aamanuu rumeeyeen aladiina kuwii ayaad ka helaysaa qaaluu yidhi inaa anagu nasaara nasaaraan naho kirishtaan aan nahay marka nasaarada halkan la sheegaya laba tafsiiraa ku jirto tafsiir waa in caamkeeda loo dhaafo oo la yidhaahdo nasaaradu markaa munaasabadu ay noqoto ama muqaaranadu inay noqoto yahuud iyo nasaaro xagga coleytanka waa ku kala sokeeyaan yahuudna waa ugu darnaan badan tahay nasaaraduna wax yaray ka hooseeyaan macnaha caamka haddii la aada sidaasaa laga wadaa ee marnaba meesha ma taallo nasaaradu ayagoo mu'miniinta boqolkiiba boqolay jecel yihiin meesha ma taallo haddii laga dhiga marka nasaaradan caam ma ahano nasaaro khaas ah ayaa loo jeedaa waana najaashi iyo dadkii nasaaradee rumeeyey sida najaashi iyo wafdigii ou nebiga usoo diray najaashi ee markay jacfar iyo soo laabanayeen wafdi culummo iyo ka kooban ayuu so kusoo daray oo uu yidhi markaas ordaha taga oo soo fiiriya nimankaasi marka aayadaha markii lagu dul akhriyey way ooyeen xaqii bay garteen waana rumeeyeen nasaarada marka laga hadlaayo waa naxariis badan yihiin xaqay u nugul yihiin la leeyahay waa kuwii nebiga raacayba waaye najaashi aayadda marka najaashi bay kusoo degtay waa la yidhi way ka warrameen sideetan nin ee uu u diray jacfar iyo saxaabada uu raaciyey oo isaga dadkiisii iyo culimmadiisii ahaabay kusoo degtay waa la yidhi labadaas macno marka waxay nasaaradu marka waa nasaaro oo khaasa kulligood maahan waa intii nebiga rumaysay rumayntuna yahuud iyo nasaaro nasaaray ku badan tahay waxa soo islaamo sida la ogyahay ayb ee macnaha kale ee caamka ah haddii lagu wada iyadana ibnu catiya fi lmuxarar alwajiiz isagu macnahaasuu rajaxay wuxuuna tilmaamay uu yidhi yahuudda iyo nasaaradu waa kala qalbi jilicsan yihiin yahuuddaa qalbi adag nasaaradaa xoogaa yarka yar qalbi jilicsan waxa marka laysku muqaaranaynaayo laysbarbar dhigaa waa iyaga ee nasaarada waa khayr badan tahay waa fiican tahay maaha in la leeyahay waxaa laysgarab dhigayaa waxay tahay yahuud iyo nasaaro markay yahuud iyo nasaaro ay tahay muslimiinta xoogaa waxaa soo yar xigo oo u naxariis badan nasaarada ayb labadooda marka laysu fiiriyo sababtuna hadda waa la tilmaamo dalika bianna minhum qisiisiina wa ruhbaanan nasaaradu waxaa ka qaalib ah ama ku badan zuhdiga iyagu marka zuhdiga iyo qalbi jilicsanaanta iyo yahuud waa ka roon yihiin yahuud laakiin qalbigoodii dhagaxuu noqday uma qasad quluubuhum min bacdi dalika fahiya kalxijaarati aw ashaddu qaswa ayaan suuratu albaqara kusoo marnay ayb labadaas macnaa ku jira nasaarada in caam laga dhigo iyo in khaas laga dhigo ayb alimaamu lbaqawi isaga isaga wuxuu yidhi tafsiir muhiim uu saare meeshaan walatajidana aqrabahum mawadatan liladiina aamanuu aladiina qaaluu inaa nasaara wuxuu yidhi lam yurid bihi alle uma jeedo jamiica nasaara kirishtaan oo dhan liannahum maxaa yeelay kirishtaanku fii cadaawatihim almuslimiina collaytanka ay muslimka col la yihiin kalyahuudi yahuud oo kale waayo fii qatlihim almuslimiin dilka ay muslimiinta laynayaan wa asrihim siday u qafaalayaan wa takhriibi bilaadihim bilaadda muslimiinta siday u kharaabinayaan wa hadmi masaajidihim masaajidooda u duminayaan wa ixraaqi masaaxifihim masaaxiftooda ay u gubayaan laa walaa'a walaa karaamata lahum nasaaradu marka welana ma leh karaamana ma leh balil aayatu aayadda fii man aslama minhum waa dadkii islaamay oo iyaga ka midahu yidhi ee ninkii islaameen kirishtaan maba ahanba dambe ayb kuwaas marka iyagu nasaarada soo ahaa markay nebiga maqleen dacwadiisana rumeeyey aayadda kuwaasaa loo jeedaa oo ilaa kuwan kale wuxuu leeyahay takhriib iyo nacayb waaba laga arkaabe oo maxay u baahantay intan uu tilmaamay min qadiimi zamaanna waa samaynayeen waqti walbana sidaasay ugu dhex jiraan dhiigga muslimiinta yaa farahooda ka qoyan mar walbo ayb tafsiir marka sidaasu isaga ku sheega waqiila kii labaaduu sheegaa marka nasalat fi jamiici alyahuudi wa jamiici الnasaara liana alyahuuda maxaa yeelay yahuud aqsaa qalban waa qal waa ka qalla waa qallayl badanta xagga qalbiga ayb liana alyahuuda aqsaa qalban wاnnasaara nasaaraduna alyanu qalban waa qalbi jilicsan yihiin minhum yahuud waa ka qalbi jilicsan yihiin wa kaanuu aqala mudaaharatan lilmushrikiina min alyahuud marka la yidhaha muslimiinta hala laayo yahuudda mushrikiintay garab sii jirtay nasaaraduna si yaray u garab siiyaan si badan maynan ahayn ayaga labadooda marka muqaarano loo kala sameynaya yahuudda iyo nasaarada aayaddan marka dad marka xunxun ayaa ku ciyaaro oo macaanideeda aada ugu dheelo yiraahdana ama dadka muslimiintana ka dhaadhiciyo nasaarada waa kaas ilaahay waaba ammaanayba saasuu u ammaanay uu sheegay kirishtaanku muxuu qabaa dad dhahayaa jiro laakiin aayadda tafsiirkeedu labadaas tafsiir baa ku jirto ayb dalika alamru arrinku dalika kaagaas weeyaan biannahum bisababi anahum ana minhum inuu iyagu ka mid yahay biana minhum inuu ka mid yahay iyaga nasaarada qisiisiina kuwa qisiisiin ah qisiis waa jamcu qis qisiguna marka waa caalimka ayb qofka caalimka ah yaa loo jeedaa wa ruhbaanan inay ka mid yihiin kuwa cubaad ah oo cibaado badan qisiisiina ay culamaa qutrub waxau yidhi walqisu walqisiisu alcaalimu bilugati ruum afka roomaanka qisigu waa caalim marka isim cajami oo laakiin la carabiyeeyey buu noqday oo carabtu markii dambe intay isticmaashay luqadoodii galay oo ilaa qur-aanku imaamu shaafici wuxuu yidhaahdaa kelmad aan carabi ahayn qur-aanka kuma jirto kelmad kasta oo la yidhaahdo luqad kale ayaa ayay tahayna wuxuu yidhaahdaa waxa weeyaan imaa min baabi tawaafuqi luqaat luqadii carabiga iyo luqadaas kala iswaafaqday ma ahan luqad kaloo maxdi a ma aha amase in sidaanoo kale ay tahayoo carabtu muddo dheer inay intay say u isticmaalayso u isticmaalayso luqadoodii uu ka mid noqday macnahaas ayaa marka ayuu sheegaa wuxuuna dabcan daliishanaa bilisaanin carabiyin mubiin qur-aanka isagoo dhan waa carabi wax aan carabi ahayn kuma jiro ayb saa darteed marka ayaa waxaa la rabaa luqadda carabiga ama luqat lqur'aan qof kastoo muslima waxaa waajib ku ah luqadda carabiga wax ka mida inuu ka barto qadar uu faatixada ku akrisan karo shahaadateynka uu ku dhawaaqi karo macnaheeda ku fahmi karo adkaarta ma'huurada uu ku akrisan karo qur-aankii uu ku fahmi karo ayaa laga rabaa imaamu shaafici sidaasuu yidhi cumarna sidoo kale wuxuu dhihi jiray iyaakum warataanata alcajam war iska ilaaliya cajamta warkooda habadsannina oo luqada carabiga markaa yacni ku dadaala waxaa kalou dhihi jiray tacallamu alcarabiyata carabiga barta fa inahaa min diinikum luqadda carabiga diinkiinay ka mid tahay ood baranaysaan marka luqada carabiga iyo luqado kale isku mid maaha luqada carabiga in la bartaa waa diintii oo la baranayo ajaraa laga hela luqaadka kale laakiin wax ajara laga heli maayo ayb dadka hadda marka yacni acdaa lislaamna waxay aada ugu gulfaayaan inay luqadda carabiga dadka ay ka tirtiraan ama ay ka yareeyaan oo aan aada loo baranin ee sababtuna markaa waxayna ku marmarsiyoodaan luqadii soomaaliga ahayd aa laga tegay dadka carabi bay ku bateen soomaaligaa laga tegay naam yaa soomaali ka tegay inta ay soomaaligu ou luqaadka ajaanibka ee ingiriiska iyo inta ay dhibaato ku hayso luqadda soomaaliga lama fiirinayo naam markaasaa laleeyahy luqadii carabigaa dhib ku hayso soomaaliga idaacad xunoo meelahan ka hadasho maandeeq la yidhaahdo ayaa barnaamijyo isla xiriiraa ka socdo oo la leeyahay af soomaaliga af soomaaligaa la nooleynaa xisadihii carabiga iskoolaadkii ku batay waa in la yareeyo sababta keentayna af soomaaligu inuu laba xiso qaato sideed xisona carabi qaato ama lix xiso uu carabi qaato arrintaas arrin la qaado kara maaha waxaa marka thawb oo wuxuu soo gashanayaa marka maro wuxuu soo gashanayaa nin soomaali u halgamayo iska dhigayaa laakiin ninka uu ku hadlaayo makarafoonkiisa soomaalina ma ogola carabina ma ogola haddii uu og yahay iyo hadduusan ogeyn labadaba saa darteed marka luqada carabiga ha la barto ilmihiina bara ku dadaala inaad barataan af carabiga lianna kulamaa carabi aada barato qur-aanka fahamkiisa waa kuu fududaana mar walbood ka dheeraatana khibi iyo lu'mi unbaa kugu badanayo oo waxaa la wariyey inuu cumar yidhi maa tacallama axadun ilfaarisiyata ilaa khaba qof luqad farisi a ma barto ilaa wuxuu noqdaa khaa-in muxuu ka wadaa marka farisiga maa xaaraan maya laakiin wuxuu ka wadaa luqadu dhaqan ay wadataa luqad aan dhaqan wadanin ma jirto luqadan ninka iskale dhaqankiisa ayay wadataa haddii marka dadka luqadaa iskale khiyaanadu ku badan tahay khiyaanadaad ka barane afkooda haddaad barato haddii ay ka walidaalika waa dareemaysaan hadda luqad ingiriisa marka la baranayo tusaalooyinka la isticmaalayo magacyada la isticmaalayo magaalooyinka iyo amaakinta la isticmaalayo kulligeed waxaa weeyaan wax kala waay dhaqan aan islaam ahayn ama soomaali ahayn luqaddu marka mar walba dhaqanka ninka iska lehay wadataa khuduuradaas marka in la fahamsanaado waaye iyadoon la dhehaynin waa xaaraan luqadaha in la barto luqad waa la baro karaa laakiin luqada carabiga adoon baranin inaad luqaad kale u orodo ma aha ayb xataa waddankan waxaan ku aragnay toban jir iyo koo iyo toban jir sawaaxili la barayo baraavidyo sawaaxili iyo lagu dhigayo oo ilmo yar yar loo dhigayo maana ma fahmin marka naam idaacaduhu waxay u arki waayeen waxaas oo ay ugu jeedaan luqada carabiga waa shaydaannimo iyo nifaaq ku jiro wax kale maaha naam leanna luqada carabiga qofka la dagaalaa culimadu waxay yidhaahdeen nifaaqaa ku jira qofkaas diintiyaan la fahmin waa dagaal diineedu ku dhex jiraa ayb marka wuxuu leeyahay dalika biana minhum qisiisiina wa ruhbaanan wa ruhbaanan marka biana minhum dalika alamru arrinku dalika kaagaas waay muxuu sidaa u yahay biana minhum bisaba bisababi ana minhum inuu iyagu ka mid yahay qisiisiina kuwa qisiisiin ah oo culamo ah wa ruhbaanan iyo kuwa cubaad ah oo iyagu cibaado u go-ay wa anahum wa biannahum iyagu laa yastakbiruuna isweynaysiin maayaan iimaanka iyo inay xaqa u hoggaansamaan iska weynaysiin maayaan waidaa samicuu maa unzila ila rasuuli waidaa haddii samicuu ay maqlaan maa ay ladii kii unsila la dejiyey ila rasuuli rasuulka xaggiisa loo soo dejiyey hadday maqlaan taraa waad arkaysaa acyunahum indhahooda tafiidu inay shubmayso oo ay da-ayso min addamci ilin ay ka da-ayso ilin darteed ay u da-ayso mimaa carafuu kii ay aqoonsadeen oo min alxaqi xaqa ay aqoonsadeen dartiis ayay la da-aysaa indhahoodu yaquuluuna waxay dhahayaan rabbanaa yaa rabbanaa rabbigeennaw aamanaa waan rumaynay ee faktubnaa nagu qor kitaabadan marka bimacna aljacli waay faktubnaa ay fajcalnaa naga yeel waay maca shaahidiina kuwa markhaati furo macooda naga yeel ashaahidiin marka laba tafsiiraa ku jirto ibnu cabaas wuxuu leeyahay maca shaahidiina ay min ummati moxamed waxay dhahayaan ilaahu ummatu moxamed naga yeel macooda lianna ummatu moxamed iyagaa markhaati furaayo qiyaamaha wakadalika jacalnaakum ummatan wasatan litakunuu shuhadaa cala annaas marka kuwa markhaati furo ilaahu nagu dar macnaheedu waxay tahay kuwaas markhaati furayaa waa ummatu moxamed tafsiir labaad marka wuxuu leeyahay faktubnaa nagu qor maca shaahidiina kuwa markhaati kaco waxdaaniyadaada ka markhaati kaco iyo risaalada nebigaaga wamaa lanaa maxaa noo sugnaaday oo lahaanteenna ahaaday laa nu'minu aanan rumaynaynin billaahi alla aanan rumaynaynin maxaan alle u rumayn weynay wamaa jaa-anaa wamaa waladii kii maxaan u rumayn weynay jaa-anaa noo yimid oo min alxaqi xaq ah noo yimid xaqa maxaan u rumayn weynay ayb wanadmacu waan damcaynaa biiimaanina yani iimaankeenna aan arrinkaa rumaynayna waxaan ku damcaynaa an yudkhilanaa inuuna geliyo rabbunaa rabbigeen maca alqowmi qowm macooda ama fi lqowmi qowm dhexdood inuuna geliyo asaalixiina hagaagsan faaataabahum llahu bima qaaluu janaatin tajri min taxtiha alanhaaru khaalidiina fiiha wadalika jazaau lmuxsiniin faaataabahum llahu alla wuu abaalmariyey kuwaa sidaa xaalkoodu yahay bimaa qaaluu bisababi qowlihim warkoodaa dartiis jannaatin buu ku abaalmariyey jannooyin jannooyinka oo tajrii ay soconayso min taxtihaa hoosteeda alanhaaru webiyaalo khaalidiina xaala yihiin kuwii waaraya fiihaa jannaadka dhexdooda ku waarayo wadaalika kaagaasi jazaau lmuxsiniin kuwa ixsaanka falo abaalmarkooda waaladiina kuwa kafaruu kufriyey wakadabuu beeniyey biaayaatina aayaadkeenna ulaa-ika kuwaadaas asxaabu ljaxiimi jaxiima asxaabteedow abaalmarkii marka labadii qolo kuwii hogaansamaya kuwii kale alla wuxuu leeyahay fa athaabahum ullahu alla wuu siiyey waa ku abaalmariyey bimacnaa waa siiyey bimaa qaaluu bisababi maa kii dartiis qaaluu ay yidhaahdeen alla wuxuu ku siiyey oo ku abaalmariyey jannaatin jannooyin jannooyinka oo tajri ay soconayso min taxtihaa hoosteeda alanhaaru webiyaale ay soconayaan khaalidiina xaaleeyihiin kuwii waaraya fiihaa jannaadka dhexdooda ku waaraya wadalika kaagaasi jazaau lmuxsiniin ixsaanka kuwa la yimid abaalmarintoodii waay waaladiina kuwa kafaruu kufriyey wakadabuu beeniyey biaayaatina aayaadkeenna ulaa-ika kuwaadaas asxaabu ljaxiimi jaxiima asxaabteeda yaa ayuha aladiina aamanuu laa tuxarimuu طayibaati ma axala allahu lakum yaa ayuha hoy aladiina kuwii aamanuu rumeeyow laa tuxarimuuha xariminina ayibaati maa shay xalaashiisa ha iska xariminina axala allaahu alla uu xalaaleeyey lakum idinka idiin xalaaleeyey ha iska xariminina kuwaas walaa tactaduu ha xadgudbinina in allaha alle laa yuxibu ma jecla almuctadiina kuwa xadgudba alla ma jecla wakuluu cuna mimaa kii ka cuna rasaqakum allahu alla uu idinku arsuqay xalaalan xaal uu yahay xalaal dayiban wanaagsan wataqu llaha alla ka cabsada aladii allaha oo antum idinku mu'minuuna kuwa rumaysan aad tihiin bihi allaha allaha aada rumaysan tihiin ka cabsada labadan aayadood iyagana ahlu tafsiirku waxay leeyihiin nabiga sal ll ly slam maalin maalmaha ka mida ayuu dadku wuxuu u sifeeyey qiyaamo aad buu u cabsi geliyey waana ooyeen toban asxaabta rasuulka ka mida ayaa waxay ku kulmeen gurigii cuhmaan bnu madcuun aljumaxi waana abu bakar cali bn abi aalib cabdullahi bni mascuud cabdullahi bni cumar abu dar salim mawla abi xudayfa almiqdaad bnu laswad salmaan alfarisi macqil bni muqarin asxaabtaas way tashteen waxayna isku waafaqeen an yatarahabuu adduunyaba inay ka zaahidaan oo ay ay ruhbaan ay noqdaan ayb oy adduunyada wax badan ka qaadanin oy isdhufaanaan ma sanad oo dhanna ay soomanaadaan habeen oo dhanna ay taagnaadaan oo aynan seexanin hilib iyana aynan cunin iyo wax jilicsantoona nebiga arrintii markay gaartay gurigii cuhmaan ibnu madcuun buu yimid maunan haleelin haweentiisiibaa waxay ku tidhi ayuu weydiiyey waxa iga soo gaaray cuhmaan iyo raggiisa saxmiga ahaabay tiri markaa kadib uu nabiga sala allahu alayh waali wasalam uu la hadlay tashadudka iyo adadayga iyo qallafsanaanta inay iska dhaafaan aayadahanna markaas ay yimaadeen ayb xadiidkiina waa to a nabiga sal ll ly slam cuhmaan ibnu madcuun ayuu ka reebay tabatul inuu adduunyo ka go-o saddexdii nebiga gurigiisa markay yimaadeen ay weydiiyeen sida u cibaadeysto markay la yaraatay waatay yidhaahdeen midkood uu yidhi anu weligay waa soomanaana ma afuraayo midna uu yidhi weligay waxbaan aniga waxaan samaynayaa waa waa soomanaanayaa ma afuraayo weligay waa taagnaanayaa ma seexanaayo midna uu yidhi weligay ma guursanayo rasuulka waa kii ku yidhi idinka maa saas dhahdeen amaa ana anigu haddaan nebi maxamed ahay fa asuumu wa ufdir waa soomaa waa afuraa wa usalli wa anaam waa waa seexdaa waanan tukadaa wa atasawaju nisaa haweenkana waa guursadaa faman raqiba can sunnatii falaysa minii sunnadeeda qofkee naco iga mid maaha aniga waa ka diiday marka nebiga aayadahan marka waxay tilmaamayaan wixii alla xallilay inaan la yska xarimin iyadoo tashadud iyo la raadinayo ayb marka alla wuxuu yidhi yaa ayuha hoy aladiina kuwii aamanuu rumeeyo laa tuxarimuuha xariminina dayibaati maa shay xalaashiisa axalla allaahu alla uu idiin xalaaleeyey lakum idinka waxaa alla idiin xalaaleeyey macaan ha xariminina walaa tactaduu hana gudbinina oo axkaamta alle xagga ha u dhaafinina in allaha alle laa yuxibu ma jeclo almuctadiina kuwa xadgudbo wakuluu cuna mima rasaqakum allahu wuxuu alla idinku arsuqay ka cuna xalaalan xaal uu yahay xalaal dayiban wanaagsan wuxuu alla idinku arsuqay xalaashiisa cuna xaaraantana iska dhaafa culamada ahlusunna waljamaca waxay leeyihiin risqiga qofka ou cunayo ama xalaal ha ahaado ama xaaraan ha ahaado waa risqi xag alla un uga yimid waay risqi alla xaggiisa aan ka imaanin ma jiro ayb marka alla wuxuu leeyahay risqi kastee xag alla kaaga yimid iska cun un maahane kan uu kuu xalaaleeyey cun kan uu kaa xarimana iska daa marka qofka xaaraanta cunaayo sharcan inuu xaaraan cuno lama amrin qadarka laakiin yaa iska leh allaa leh qadarka kii xaaraan cunayna qadar allow ku cunay kii cunay xalaashana qadar alla kama baxsana laakiin qadarka ilaahay looma deliisho kara macsi iyo xaaraan oo war maxaad xaaraantaan u cuntay ilaahay noo qadaray taas qalad waay leanna ilaahay sharci ahaan waxuu ku faray inaad xalaal raadiso walidaalika kutubta caqiidada waa ku taallaa risqiga waa risqigi alle ayb wakuluu cuna mimaa kii xaggiisa ka cuna rasaqakum allahu alla uu idinku arsuqay xalaalan xaal uu yahay xalaal dayiban wanaagsan wattaqu llaha alla ka cabsada alladii allihii oo antum idinku mu'minuuna kuwa rumaysan aad tihiin bihi isaga kuwa rumaysan aad tihiin laa yu-aakhidukum allahu bilagwi fii aymaanikum walaakin yu-aakhidukum bimaa caqadtum alaymaan laa yu-aakhidukum allahu alla idiin qaban maayo bilagwi lagwiga fii aymaanikum dhaarihiina dhexdooda xaal uu yahay walaakin lagu noqoyey yu-aakhidukum alla waa idiin qabanayaa bimaa kiibuu idinku qabanayaa caqadtum aada gungunudeen kaad gunudeen al aymaana bimaa kiibuu idiin qabanayaa caqadtum aada ku gunudeen al aymaana dhaaraha fa kafaaratuhu kafaaradiisu kaas icaamu casharati masaakiina toban miskiin quudintood waayo min awsati maa aada shaykan ugu wanaagsanna aada ka quudinaysaan xaggiisa tudcimuuna aa ku quudisaan ahliikum reerihiina ow amase kiswatuhum marashadooda ayaa dushiina ah ow amase taxriiru raqabatin luqun xoreynteed waayo faman qofkii lam yajid aan helin fa siyaamu fa calayhi korkiisa ama fa kafaaratuhu kafaaradiisa siyaamu halaathati ayaamin saddex saddex maalmood soonkooda waay dalika kaagaasi kafaaratu aymaanikum dhaarihiina kafaaro gudkoodii waay idaa xalaftum markaad dhaarataan waxfaduu ilaaliya aymaanakum dhaarihiina ilaaliya kadalika sidaadaas oo kale sow aayaadkan idinkugu caddeeyay ee axkaamtan sidaasi la eg baa yubayinu llahu alla oo u caddaynayaa lakum idinka idinkugu caddaynayaa aayaatihi aayaadkiisa lacallakum tashkuruuna likay tashkuruu saaad u shukrisaan aayaddaana waxay ka waramaysaa axkaamu laymaan axkaamta dhaaraha dhaaruhu marka culimada qaar waxay u qeybiyaan labo qaarna saddex si marka loo fiiriya saddex baa loo qeybiyaa mid waxay tahay middaan laba aayaddaana lagu sheegay mid waxaa weeyaan yamiinu lagwi ayaa la yidhaha yamiinu lagwi macnaheeduna waxay tahay waa dhaarta aan loo dan lahayn waa dhaar aan loo dan lahayn oo carabka un uu ku dareeray dureersaday oo qofkii matalan hebel ma aragtay haa wallaahi kaasna waxaas maya wallaahi afkaa bartay balaa wallaahi nacam wallaahi laa wallaahi kuwa iska ah saas oo kale yamiinu lagwi baa la yidhaahdaa middaasi lama qabanayo wax kasoo qaad iyada male midda labaadna waa yamiin muncaqida ayaa la yidhaha waa dhaar xirantay dhaarta xirantay waa midda dhaar ahaan loola qasday koow isla markaana wax soo socdo ku tacalluqdo waa dhaar loola qasday waxayna ku tacalluqdaa wax hadda aan dhicin waxaan hore u dhicin soo socdo oo matalan qofkii wuxuu leeya wallaahi waxaasaan ku allaan ku dhaartay inaanan samaynaynin ilaahan ku dhaartay waa sameynaa waxaas waa samaynayaa ma samaynayo wax soo socdo waay dhaartaasi markaa yamiinu lagwi maaha waa yamiin muncaqida ah waa guntan me middaas qofka marka laba xaalad waayo inuu sameeyo shaygii dhaartiisi inuu oofiyo waxba lagama rabo inuu dhaartii furo ou dhaar furyo sameeyo kafaarada soo socotaa laga rabaa markuu dhaarfuryada samaynayo keliya marka waxaa la yidhaahdaa haddii qofka uu ka dhaarto shay biri iyo khayr ah waxaa sunno noqonayso inuu dhaartaasi furo khayrkiina sameeyo saynan dhaarta khayrka uga hor istaagin markuu khayrkii sameeyana dhaartiisii ka kafaaro guto shayga uu ka dhaartay hadduu waajib ahaana waa inuu waajibkii la imaado waajibay ku tahay inuu dhaarta furo ee markaasna kadib uu kafaaro guto ayib waxaa soo hartay marka shay maadi ah haddii laga dhaaranayo wax tegey baa laga dhaaranaya masalan wuxuu leeyahay wallaahi baan ku dhaartay waxaas waa sameeyey wallaahi baan ku dhaartay waxaas ma samaynin waa wax maadiyo tegey laba xaaladoo mid yahay inuu run sheegaayo oo sidaa arrintu ay tahay hadduu run sheegaayo dembina ma leh da kafaaraya waxna lagama rabo haddii laakiin been uu sheegaayo wixiina wax lasoo dhaafay ile waxaa lasoo dhaafay adiga waa og tahay waxaan inaad samaysay iyo inaadan samaynin sida badan waa og tahay haddii adoo og been ah ku dhaarata marka markaa dembina waa ku raacayaa dhaartaaduna waxay noqonaya alyamiin alghamuus ayaa la yidhaha waa dhaarta qofkeeda dembiga dhex muquuriso dhex tiimbiso middaas saddexaad marka ee been aada og tahay aada ku dhaarato iyada kafaaro gud ma leedahay muncaqidasa ma tahay muncaqida ma aha awalan dhaar guntan maysa maaha sharcanba wax waafaqsan sharcigii maaha kafaarana ma laga rabaa maya kafaaradu waxaa makhraj looga sameeyaa nin aan xumaan u qasdin ee raba markaasi inuu makhraj iyo wax helo laakiin ninkan beenta u qasday kafaara waxay u taraysa maalin isaga marka maxaa laga rabaa inuu ilaahay u toobad keeno dembigaas ka qoomameeya mar dambena uunan samaynin haddii uu xaq muslin ku qaatayna inuu celiyo xaqa muslinka dhaarta beenta hadduu xaq muslim ku goostay uu ku qaatayna waa inuu celiyo ayb imaamu shaafici baa wuxuu yidhaahdaa kafaaradana waa inuu ku daro keligiis nacam bacd il aima marka waxayba leeyihiin saxaabada qowlkoodu waxaaba uu yahay yamiinu lghamuus dhaar been loo qasday lagu dhaartay kafaaro inayna lahayn qowlu saxaaba sidaas waaye ayb shaafici baa wuxuu ku tegay un iyo taabiciinta qaar ka mida ayaa waxay ku tageen haddiiba kaa dha kafaaradii la amray kana min baabi owlaa qiyaasay la aadeen calaa kullin marka saxaabada dariiqoodaa fiican oo yamiintaas beenta ah wax kafaaraa kama gudmaayaan mana xirmayso kafaarana loogama baxsado dembigeeda tooba unbaa loo baahan yahay bes ayb dhaaruhu marka saddexdaasay u qeybsamaan ayb waxaa kaloo soo raaci karta waxa lagu dhaarana maxay noqonayaan magac alle tilmaan alle mararka qaarna qofku wuxuu ku dhaartaa shay qurbo ah oo ilaahay loogu dhawaado iyadana dhaaroo kaley noqonaya hadaad qurbo ku dhaarato oo meeshaas marka nadarka ayay is-shabahayaan oo wuxuu yidhaahdaa haddaan waxaas sameeyo boqol ayaan sadaqaysana maalkeyga haddaan waxaas sameeyo addoonkaygii waa xor waxaayo waxaaba haddaan sameeyo konton yacnii soddon maalmoodan soomah saasoo kale uu leeyahay middaasi marka nadar ay u eg tahay haddii marka uu samayn waayo ama uu dhaa sidii uu u dhaartay si ka duwan uu markaa yeelo kafaaratulyamiin uu sameynaa isaga waana nadru lajaaja la yidhaha hadday meelo unagu timaado nadarka axkaamtiisaan uga hadli doonaa insha allahu tacaala ayb waxaa soo haray marka dadka qaar waxay ku dhaartaan diin kale maalan waxaa dhici karta qofku inuu yidhaahdo yahuudiyaan ahay gaalaan ahay haddaan waxaa sameeyay say noqonay iyada huwa yahuudiyun in facala kada waa yahuudi hadduu waxaa sameeya culimada marka tafsiilay arrintaa iyadaa ay geliyeen horta dhaar xirmaysa ma aha dhaar guntan mayso ama xirmaysa ma aha qofka marka kafaarana kama laasimeyso waa qofka inuu ka toobad keeno haddiise uu qofkaasi marka uu dhaaranayo sidaa dhahayay hadduu ugu talagalay waxaas haddaad samayso yahuudiba noqo ama uu is yidhi yahuudiyadu uu tacdiim iyo yahuudiyadii iyo diintaa kale ku weyneynayo labadaa macno ninkaa hadduu ka xasilo diinkii waa ka baxay ama ha sameeyo ama yownan samaynin lianna kufri iraadadiisu waa kufri qofku hadduu kufri niyeysto oo inuu gaaloobo shan sano kabacdi hadduu qalbiga gashto saacaddaas uuba gaaloobayaa marka markuu leeyahay waa yahuudi hadduu waxaas sameeyo ayna ka tahay hadduu sameeyaba inuu diintii isaga tagaba sidaa ay soo gashay da yahuudi markaasouba yahayba diintii ka baxay ayb hadduu diintaaya waxaa ku weyneynayana sidoo kale wax afku iska bartay hadday tahayna ama ay ka tahayba yahuudiyad wax foolxun waayaba yahuudiyad wuxuu uleeyahay shaygaas inuunan samaynin buu rabaa inuu taxqiijiyo oo arrinkaas samayntiisa yahuudniman ka xigaa hadday tahay ee midaasoo kale de lagu gaalaysiin maayo laakiin warkiisu waa xun yahay waa inuu marka ilaahay u toobad keenaa warkaasna uusan ku laabanin ayb ibnu xajar marka baxii saas oo kale uu sameeyey kitaabu laymaan wanuduur ayb laa yu-aakidukum اllahu alla idin idinku qaban maayo bilagwi laqwiga idin qaban maayo shayga laqwiga aan loo dan lahayn fii aymaanikum xaal ou dhaarihiina dhexdoodana ahaaday laqwigaasi haa wallaahi maya wallaahi oo kale walaakin yu-aakidukum wuxuu idinku qabanayaa bimaa kii caqadtum aada gunudeen alaymaana dhaara aada gunudeen dhaarihii aada xirteen ood gun gunudeen ayuu alla idin qabanayaa fa kafaaratuhu kafaaradiisu kafaaradu goormay imaanaya marka dhaarta la furo fa kafaaratuhu kaa kafaaradiisu icaamu icaamu casharati masaakiina toban miskiin quudintood toban miskiin in la quudiyo maxaa la siinaa marka min awsati maa shaykan ugu wanaag badan laga quudiyo shayga kan ugu fiican ama ugu dhexdhexaadsan tudcimuuna aada ku quudinaysaan ahliikum reerihiina waxa aad reerkiina ilmihiina iyo xaasaskiina waxaad siisaan kan ugu fiican siiya toban miskiin taa marka qadarkeedu see noqonaa alimaamu shaafici wuxuu leeyahay isaga maalintiiba koombo badar ah hal koombo ayaa la siinaa ma anfacayo buu leeyahay qofka in la quudiyo cunto bisilinta la siiyo uu cuno ayb koon baa maalin walba la siinaya galley ama digir iyo waxay ahaato waxaad balla cuno tobanka miskiinna waxaa shardi a inay toban miskiin oo kala duwan ahaadaan wixii tobanka miskiin ay lahayn hal miskiin ma sii karti meeshaan leanna maxaa yeeley waxaa le icaamu casharati masaakiin masaakiintii marka ee tira loo yeelay shayga haddii marka tira loo yeelo intaasoo miskiin la yiraahdo waa markaa toban miskiin hal ama labo maqaa ma ma noqonayso ayb jumhuuru ahlilcilmina sidaasay u badan yihiin ayb ow amase kiswatuhum marashadooda ayaa kafaarada dhaartiina kafaaradeedu waxay tahay ow kiswatu casharati masaakiin toban miskiin aradbixintooda aradbixintaasi marka de hal maroo cowrada ku asturan karo haddaad marka siiso qamiis haddaad macawis siiso waa ku filan ayb ow amase taxriiru raqabatin luqun xoreynteed raqabadu marka inay mu'mino taha shardi ah lianna halkan waa lagu ilaaqay kafaaratu alqatlina waa la qeyday ayb marka xukunku waa isaga mid sababkay ku kala bedelan yihiin yuxmalu lmutlaqu cala lmuqayad sida usuulka culimada u badan yihiin usuululfiqigana lagu daraaseeyey ayb saddexdan marka khiyaaraa ka furan saddexdan midaad doontaad dooro kartaa owdu waa tanwiic faman lam yajid qofkaan helin yaa la dhihi karaa ma helin xoogaa waa haystaa laakiin isaga kama badno hadduu bixiyo wuxuu ka baqaa reerka inuu ka baahi uga baktiyo waa qof ama maba haayaba faman lam yajid qofkaan helin fa siyaamu halaathati ayaamin fa kafaaratuhu kafaaradiisa siyaamu halaathati ayaamin saddex maalmood soonkood saddexdan maalin marka riwaayada ibn qiraa'ada ibnu mascuud waxay leedahay fa siyaamu halaathati ayaamin mutataaliyaatin ama mutataabicaatin saddex maalmood oo isku xigto meeshaas marka qiraa'aadka shaadka ah ma lagu takhsiisin karaa ama ma lagu qeydi karaa qiraa'adii mutawaatirka ayd baa soo aroortay iyada oo mutlaq ah qira'a shaadaa marka waxaa soo aroortay qeyd bay la timid qeydkaasi marka ma la dhaha yuxmalu lmutlaqu cala lmuqayad kathiir min alusuuliyiin culimada in badan waxay leeyihin haa lianna qiraa'adan shaadkaa kama liidato xadiid aaxaada binaan calaa dalika marka waxay leeyihin xadiidkuba waa qeydi jiray tanna waa lagu qeydaa saa darteed marka waxay leeyihin saddexda maalmood soonkoodu waa in la ysku xijiyaa madaahibta qaaraa sidaas qabo laakiin shaafici arrintaas waa sun qowl weliba labada qowl ee shaafici qowlkiisa qadiimku sidaas u ahay in laysku xijiyo waajib inay tahay qowlka jadiidka oo madhabta ku socotana waa sunno in laysku xijiya laakiin waajib maaha mar hadday aayaddu aynan sheegin waayahay marka dadku hadda badanaa soonkaas waxaa laga yaabaa kafaaro gudaan sameynaa saddex beriyaan soomay uu ku leeyahay saddexda beri waxay imaanaya marka aada miskiinka wax u weyso kafaaradaani marka dhinacna takhyiiray ka tahay dhinacna tartiibay ka tahay ogow saddexdii hore takhyiiraa jiray toban miskiin inaa quudiso inaa arad bixiso addoon inaa xorayso intaas khiyaaraa ka furnaa saddexdooda marka la waayo tartiib hadda marka waxaa imaanaysa saddexda maalin in la soomo markaa saddex maalin ma soomi kartid adoo toban miskiin wax sii karo walidaalika dadka masaladan ka jawaabo qaar baa dadka xataa weri dhuminayo oo waxay leeyihiin saddex maalin iska soon dhib ma leh marka waxayna ahayd sida saxdaa toban toban miskiin quudi in la yidhaha haddaad awoodi weyso marya sii haddaad awoodi weyso dabcan labadaas haddaadan soo awoodin saddex maalin markaa soonkeeda u imow ayb dalika kaagaasi kafaaratu aymaanikum dhaarihiinna kafaaro gudkooda waa idaa haddii xalaftum aada dhaarataan meeshaa marka aimadu culimmadu waxay ka hadlaan iyadana qofku marka uu dhaarta furaayo inta uunan dhaartii furin kafaaro gud hadduu sameeya ka waran dhaartii wuxuu rabaa inuu ka baxo kafaaradii uu hormariyey kadib uu marka dhaar furyadii galay siday noqone abu xaniifa isagu wuxuu ka dhigayaa sababka kafaaradu xinfiga sababka keenayaba kafaarada waajibinaayo dhaar furyadu ka dhigay mar haddii dhaar furyo laga dhigay sababkii oo aan imaanin kafaaradan xaggee u socotaa sababkeediiba lama hayo uu leeyahay marka sidaa darteed marka waa inuu qofku ka dhaarta jebiyaa kadib kafaarada la imaadaa ayuu dhahayaa madaahibta kalena waxay leeyiin maya kafaaradii dhaartii baaba lagu cadf ayaa la loo idaafeeyey oo waxaa la yidhi dalika kafaaratu aymaanikum aa layidhi kafaarada marka dhaartaa iska leh mar haddii dhaarta loo idaafeeyey dhaartii waa xasishay mar haddii dhaartii xasishay waa laga hormarin karaa marka waana laga dabamarin karaa labadaba banaantaha markaad dhaarta rabta inaad ka baxdo intaad kafaaradii samayso kabacdi waad samayn kartaa dhaar furyada haddaad doonta intaad dhaartii furto kadib waad la imaan kartaa kafaaradii ayb ilaa hal meel meeshaasna waxay tahay marka aada soon ku kafaaro gudanaysid soon haddii kafa waxa aad ku kafaaro gudanaysid ay soon tahay waa inaad marka hore kafaa dhaartii jebisaa kadib aada soonto alimaamu shaafici sidaasuu yidhi wuxuuna ku saleeyey soonku cibaada badaniya waa isaga kama hormari kara marka xinfigii dhaarfuryadii kama hormari karo laakiin cibaadaadkan kale iyo isaga waxaan kale wuxuu leeyahay maskiin wax la siiyo iyo waa cibaada maaliya waay cibaadadu hadday maali tahayna waqtigeeda waa laga hormarin karaa xataa waxaa kugu daliila zakada waa lasoo hormarin karaa shaygu hadduu yahay cibaada maaliya wax maal lagaga cibaadaysanaa markuu yahay in lasoo hormariyo waa la ogol yahay laakiin cibaada badaniya waqtigeediina aan la gaarin ma la hormarin karo iyada salaada lama soo hormarin karo waqtigeedoon gelin soonku sidoo kale marka isaga wuxuu yidhi soon haddii lagu kafaaro gudanaayo horta dhaarta ha la jebiyo kadib ha lala imaado ayib labada kalena cibaada maaliya maadaama ay tahay sidaasuu yidhi halkaas isagana meeshaas saasu ka baxdi waxfaduu ayb dalika kaagaasi kafaaratu aymaanikum dhaarihiina kafaaro gudkoodii waay idaa haddii xalaftum aada dhaaranaysaan waxfaduu ilaaliya aymaanakum dhaarihiina ilaaliya waxaad ku dhaaranaysaan alla keliya ha noqdeen waxa aad u dhaaranaysaan wax muhiima ha noqdeen ha iska dhaaranina un mar kasto ayb dhaartiina xifdiya oo ilaaliya ayb ama macnaha in laga wado waxfaduu aymaanakum dhaartiina ha furinina allahuma de dhaartu inay cibaado kaa hor istaagayso iyo shay khayra maaha kadalika sidaa alla idinkugu caddeeyay aayaadkan sidaas ilaegbaa yubayinu llahu alla oo u caddaynayaa lakum idinka idinkugu caddaynayaa aayaatihi aayaadkiisa lacalakum tashkuruuna likay tashkuruu saa ilaahay ugu shukrisaan halkana aada waxaa loogu kala dhigdhigay axkaamtii dhaarta yaa ayuha aladiina aamanuu inama alkhamru walmaysiru waalansaabu waalaslaamu rijsun min camali الshayطaani faاjtanibuuhu lacalakum tuflixuun yaa ayuhaa hooy aladiina kuwii aamanuu rumeeyow inamaa wax kale ma ahne alkhamru khamrigu walmaysiru qamaarka walansaabu asnaamta walaslaamu qoryaha aada wax ku aada wax ku faashanaysaan rijsun qurun weeyaan rijsiga oo min camali shaydaani shaydaan camalkiisa xaggiisa ka ahaaday fajtanibuu ka dheeraada hu qurunkaa ka dheeraada lacalakum tuflixuun likay tuflixuu saa u liibaantaan inamaa yuriidu shaydaanu shaydaan wuxuu rabaa uu doonayaa un an yuuqica inuu rido beynakum idinka dhexdiina inuu ku rido alcadaawata collaytan walbaqdaaa isnacayb fi lkhamri khamrada dhexdeeda walmaysiri iyo qamaarka inuu idinkula rido sidaa buu rabaa wayasudakum uu idinka celiyo can dikri illaahi ilaahay dikrigiisa inuu idinka celiyo ayuu rabaa iyo wa cani salaati iyo salaadii fahal antum idinku ma tihiin muntahuuna kuwa ka joogayo ay intahuu ka jooga waay wa atiicu llaha alla adeeca wa atiicuu adeeca arasuula rasuulka adeeca waxdaruu ka joogsada oo digtoonaada fain tawallaytum haddaad jeesataan faclamuu ogaada anamaa calaa rasuulinaa rasuulkeenna korkiisa waxaa un ah albalaaqu gaarsiin almubiinu cad laysa cala aladiina kuwii korkooda ma ahaanin aamanuu rumeeyeen oo camiluu sameeyeen alsaalixaati acmaasha suusuuban junaaxun wax dembi ah korkooda ma ahaanin fii maa kii dacimuu ay cuneen dembi xaggooda ma ahaanin idaa mataqow hadday dhowrsadaan oo alla shirkiga ka dhowrsadaan wa aamanuu ay rumeeyaan wa camiluu ay sameeyaan asaalixaati acmaasha suusuuban uma markaa dabadeed itaqow ay dhowrsadaan cabsadaan wa aamanuu ay rumeeyaan uma markaa dabadeed itaqow ay cabsadaan ay dhowrsadaan wa axsanuu ay wanaag falaan wallaahu alla yuxibu wuxuu jecelayaa almuxsiniina muxsiniinta ayb afartan aayadoodna alla wuxuu uga waramayaa waxyaabaha muskiraadka ee dadku ku sakraamaan kulliyaadka shareecada waxaa ka mid a waxyaabaha ay aadka u ilaalisa caqliga caqliguna hadda waa manaadu takliif qofkani waxa uu mas-uul u yahay ee loo xisaabayo ee waajibka loo saaray waxa xaaraanta looga reebay waxa ay tahay caqliga lowlaa caqligaas hadduusan jireen oo caqli aanu kugu jireen ma mukalaf maba ahaateenba caqligu waa kan diinta lagu fahmayo caqligu waa midka aada wax ku garanayso waxa xun iyo waxasan aalad alla kugu deeqay waay marka ood u adee haddaad oo alla uu amray in loo adeegsado in lagu fakaro xaqana markaa yacni lagu feerfeeriyo ayb caqligaas marka waxaad baabi-inayo ama nuqsaaminayo ama dhibaatada ku keenayo alla waa naga reebay waa celiyey ayb kuliyaadka marka shareecada shanta ah kuliyaat lkhams la yiraahdo mid kamida waa caqliga tan darteed ayaa marka alla oo u reebay wax kastaoo qofka sakhraamiyo iyo wax kasta oo qofka ka dhigo caqligiisa fariisiyo oo caajis isaga dhan ka dhigo xadiidka abu daawuud ku jiray wuxuu ahaa min xadiidi ummi salama nahaa rasuulu llahi sala alla ly slam can kulli muskirin wa mufatir nebigu wuxuu reebay wax kastaoo wax sakhraamiyo wa mufatir iyo wax walba oo qofka caajis ka dhigo xashiishad iyo qaad iyo wax lamida mufatirkuu gelaya ayay gelayaan haddaynan ba muskir noqonin ayb asbaabta marka uu u xarimayna alla meeshan marka waa uga waramayaa waxyaabaha marka dadku ay cabbaan waxyaabaha laga reebay kuwaana ka mid a ayb yaa ayuhaa hoy aladiina kuwii aamanuu rumeeyow inamaa wax kale maahne alkhamru khamrigu khamri marka maxaa la yidhaahdaa cumar bnu lkhadaab wuxuu yihi walkhamru maa khamara alcaqla khamri wixii caqliga daboolaa la yidhaha wixii la cabo caqliga daboolo waa khamri ayb nabigana sala allahu alayh waali wasalam asharaab badanaa la su-aalay bidci mid gel masagada laga samaysto mid malabka laga sameeyo mid geleyda laga sameeyo wax badan baa la weydiiyey markaasuu nebiga qaaciduu kusoo koobayo wuxuu yihi kullu muskirin xaraam kullu maa askara qaliiluhu kullu maa askara kaiiruhu fa mil-u lkafi minhu xaraam wixii wixiisa badan ay sakhraaminayaan sacabkaas in la eg waa xaaraan ayb kullu muskirin khamrun wax kastoo wax sakhraamaya waa khamri idan marka u fiirso khamri luqada waxay u taqaanaa luqada carbeed waxaa loo aqoon jiray khamriga cinabka midda laga samaysto middan wineka la yidhaahdo oo cinabka laga sameeya bis ayay khamri u yaqaaneen walidalika suuratu yuusuf aan ugu tegi doonaa labadii nin waa kii yidhi inii acsiru wadakala wadakala macahu sijna fatayaani qaala axaduhumaa inii araanii acsiru khamran waxuu miirayaan cinab waay nacam cinabkii marka ayay khamri dhihi jireen waxa laga miiro tiima marka cinabku marka luqadda haddii sidaa kamr khamrada haddii sidaa luqadda lagu yiraa carabiga intaas bismay joogay marka maya sharcigiibaa wuxuu ku daray macaani kale marka macaanidii uu sharciga ku daray baa marka la ag taagnaana walidalika xaqaa'iqda cilmigan usuululfiqiga xaqaa'iqda saddexa loo qaybiya xaqiiqa lugawiya xaqiiqa sharciya xaqiiqa curfiya shaygan luqadda macnay u taqaani sharcigiina xaqiiqo kalow u yaalay masalan salaad luqada waxaa lagu yidhaha duco haddii la yidhaha marka qof shan salaadood tukada ducaysta bismaa laga wadaa maya leanna sharcigu salaad wuxuu u yaqaanaa macno kalow ku daray ducadii oo wax kale lagu daray oo aqwaal iyo afcaal allahu akbar ku bilaabato assalaamu calaykum ku dhammaato sidoo kale khamrigu hadday luqadda ku ahayd cinab waxa laga samaysto laga miirto sharcigu waa ballaariyey macnaheedu wuxuu ka dhigay wax allaale ama cinab ha ahaato ama yaynan ahaanin wax allaale wixii lagu sakhraamo saasuu ka dhigay marka cinab ee wuxuu ka dhigay khamri taasaana marka xaqiiqada alxaqiiqatu sharciyatu muqadamatun cala alxaqiiqati allugawiya haddii marka luqadii iyo sharcigii iska hor yimaadaan xaqiiqadii sharcigaa la qabsana dad badanna masaa-ishan oo kale ku dhumaan iimaan marka laga hadlaayo luqada maxaa lagu yidhaha tasdiiq rumayn sharcigu laakiin iimaan muxuu u yaqaanaa tasdiiqun bilqalbi qalbigii wax la ictiqaadun bilqalbi wa nutqun billisaan wacamalu biljawaarix ama wacamalu bilarkaan yaziidu biaacati wayanqusu bilmacsiya waxaas o dhan sharcigaa ku darayna waa in marka si sharciga loo fahmo luqadii carabigana qofka inuu yaqaano xaqaa'iqda sharcigana inuu barto oo kelmadan luqadii sidaanay ku ahayd sharcigu wax maku daray haa xadkeeda muxuu ka dhigay sidaan fahamka saxdaa marka markaasuu soo baxa dad marka waxaa jira marka aima xataa masaaishan masaladan ku gafay oo khamrigii ka dhigay marka cinab bis wixii ka soo baxo wixii kalena waxay yidhaahdeen marka ay wax xad wax sakhraamiyo gaaraan ayay xaaraan noqonayaan inta yartaa laakiin xaaraan ma aha taana marka waa madhab aada radi u ah oo aad aad aadna daciif u ah khamri marka haddaba kaasaa la yidhaha inamaa wax kale maanay alkhamru khamrigu walmaysiru maysirkuna waa qamaarka ayb walansaabu asnaamtii waalazlaamu iyo qoryaha lagu faashado waa soo marno wa an tastaqsimuu bilaslaam carabtu markay inay meel aadaan iyo rabaan saddex qori oo midna laa ku taal midna nacam midna eber ah ayay ku faashan jireen kii usoo baxo ayay ku camalfali jireen qoryahaas waa marka rijsun qurun weeyaan min camali shaydaani shaydaan camalkiisu waay ee fajtanibuu ka dheeraada hu rijsiga iyo qurunkaas ka fogaado ka dheeraada lacalakum tuflixuuna saa u liibaantaan inamaa inamaa yuriidu shaydaanu shaydaanku wuxuu rabaa in uu doonayaa an yuuqica inuu tuuro uu rido baynakum idinka dhexdiina alcadaawata collaytan iyo walbaqdaa-a iyo isu caroosho isnacayb isnacayb fi lkhamri khamrada dhexdeeda iyo walmaysiri qamaarka ayb meeshaas marka de khamrigii say ku see collaytan ay u abuureysaa sida laysula cabaayo ayaa nagta layska saara ninku markuu khamriga cabo firfircooni iyou helayaa geesinimo aan awal ku jirinaa gelayso seeftiisau qaadanayaa wuxuu rabou haleynaa ama xabadiisau markaa qorigiisu intuu qaato iska furayaa miir male caqli ma haayo waxaa laga yaabaa dad midka u xigo inuu dilo ayb inay mararka qaar xubno waaweyn ay iska jaraan ayaa dhacaysa qamaarkuna isaga ninka xoolihiisa si fudud sida looga helaayo looga helaayo looga helaayo marka ugu dambaysaa xoolihiisii ugu dambeeya dhigayaa xoolahaas marka haddii laga helo ninkii ka helay ma arki karo waxaa laga yaabaa inuu middi usoo tunto ama waxbad ku dhufto dadkan qamar qamaarka cayaarana waa dadba wax badan qisooyin badanna waa jiraan waad ogtihiin dadkiina waaweyn oo saas oo kale in laysku dilay laba qof oo qof qof dad ku dilay qamaar dartiis nacam war ninkan maxaa ku dhex xoolihiisii o dhan waa laga shubtay si tartiiba iyadoo looga shubanaya ma arki karo marka dambe waa u imaanayaa mididii buu gelina marka coleytan oo marka idinkaga dhex abuurayaa marka cuquusha in la waalo oo dadka wixii aaladii ay wax ku fahmi lahaayeen in la waalo ama dadkii in laga dhiga maskaxda laga fariisiyo ogowad waa dhib aada u weyn mar walbana adiga cadowgaaga waa ku dadaalayaa dabcan leanna cadowgaaga waxaa u daran adiga maskaxdaada ayb waxaan uun waddanka lagu soo qufaayo oo qaad ama darooga ahna dhibka wax kale me waa hadaf uun marka laga leeyahay ummaddan inay baaba-do awal baa si siyaabo badanba loo baabi'iyey walidaalika lacagaa la qaadayaa waxaasaa lagu soo bedelaa nacam dadkiina waxay ka dhammaan waayeen inay yidhaahdaan cidaa biisho cidaa laga biilaa jaadka dad agoomana laga masruufaa nin dhan baa waxaas la soo istaagaa meel marka cuquushii inay ummadda ka qaribanto iyo cid biilkeed tee la hormarina dadku in caqligii ka dhumayba cid biilkeed cid siyaabo kale biil waa u heli karaan halkan dariiq bisaa lagu helaa lama dhihin laakiin ummadda cuquusheedu markay fadhiisato waa dhibaato xataa dadka waxaan kusoo qufaayo ummadda iyaga waxyaabaha siyaalo badanay isaga xadidayaan laftooda innaga marka caqligeenna maxaa dhumiyey waa la yaab meelaha qaarkood khamriga laga cabo waxaad arkaysaa shatiga khamriga lagu cabaa ama meesha khamriga lagu caba shan saac maalmeed ka hor lama furi karo saasaa ugu qoran waa la ganaaxa hadduu furo sababta maxay tahay dadka shaqo ma aadayaan ay leeyihiin salaadii waagu markuu baryaba hadduu meeshii furan tahay uu sii maro uu ka dhergo shaqadii hadhow ma shaqaysanayo waxbau qaribaa bay leeyihiin waa og yihiin inay wax qaribaysa baashaan inagii marka waxaa weeyaan subaxii waa lagu soo wadaa galabkii waa lagu soo wadaa meelaha qaar habeenkii uu soo gelaa waa iska socdaa ayb marka aadii foo foolxumo badan u tahay meeshaas ayb taas marka waa mafsado inamaa yuriidu shayطaanu an yuqica baynakum اlcadaawata wاlbagdaءa fi اlkhamri wاlmaysiri shaydaanku saasuu rabaa wayasudakum waan yasudakum inuu idinka leexiyo can dikr illahi ilaahay dikrigiisa inuu idinka celiyana waa rabaa oo nin marka caqligiisii tegay dikri alle ma haayo salafka qaarkood waxay dhihi jireen aad bay ii dhibaysaa inay isoo marto saacad aan rabbi aqoonin ninku markuu khamriga cabana saacaad waxaa soo maraya rabbiba uusan war u haynin aqoonin maxaa ka xun marka taas akbar mafsada oo ay leedahay maandooriye uu leeyahay waxa weeyaan waqti waqtiyadaada kamida ilaahay ku abuurtay maba taqaanin wayasudakum waan yasudakum inuu idinka celiyo can dikrillahi ilaahay dikrigiisa idinka celiyo wa cani salaatina uu idinka celiyo salaadii oo nin jaad cunaya salaad ma haayo khamri nin cabeyna iska badaan ninkan jaadka cunaya maanta dhan waa fadhiyaa salaadii waxaa laga yaabaa xataa hadduu tukado waqtigii oon gelin inuuna inuu tukadaa laga yaabaa maqribkii markuu rabo inuu fadhiisto maanta dhan kac fadhi buu ku jiraa qoraxdii buu sugayaa dhib bay la tahay intaas daqiiqadaha yartaa ma sugi karo waxaa laga yaabaa qoraxdii oo nool inuu maqribka iska tukado baalkaasuu ugu fadhiisto ayb meelaha qaarkood wadamada islaamka qaar salaadii waa la jamcinaa duhurkii casirkii maqribkii cishihii waa la jamcinaa liajli qaad fadhigiis nacam waxaan marka wax kastoo qaaliya noo nooga baxo annaga dhib kasta waa waa kan ayb wax meel uu ku fiican yahay ma leh ayb wasaq waa wataa oo haddaad subaxdii waddadan martaan jidka haddaad subaxdii saas u marto yacni lixda iyo barka haddaad waddada marto ama labayo toban saac iyo bar waxa baco waaweyn ee qashina waddada yaalla waa yaabeen qashinkii saasuu u keenay lacagtii adkayd waa baxday qoysas waa isku fureen ummad waa ku dhib qabaan markaasaa waxaa la leeyahay qof uun ku biil ka samaysta laga hadlaa keliya waa mafsado labaad marka midaana fahal antum idinku ma tihin muntahuuna kuwa ka joogayo ka harayo ay intahuu ka jooga waay macnaha wa adiicuu adeeca allaha alle wa adiicuu adeeca rasuula rasuulka adeeca waxdaruu ka jooga oo ka digtoonaada waxyaabahan alle idinka reebayo ka digtoonaada oo digtooni qaba fain tawallaytum haddaad jeesataan faclamuu ogaada anamaa calaa rasuulinaa rasuulkeenna korkiisa un waxaa ah albalaagu gaarsiin almubiinu ee cad laysa cala ladiina xadna dabcan waa ka waajiba qofku markuu khamri cabaa afartan karbaash in lagu dhufto xadka sharciga saas waay ilaa sideetanna waa loo gaarsiin karaa cumar iyo saxaabada u gaarsiiyeen laysa cala aladiina aamanuu wacamilu saalixaati junaaxun fii ma acimuu aayaddan marka waxay ku timid saxaabadiibaa waxay yidhaahdeen aayaddan markay soo degtay khamrada xaalkeeda laga warramay ayaa waxay yidhahdeen rasuul allow ka warrama dadkii dhintay iyadoon khamradii la xarimin calooshooda iyadoo khamrigii ay ku jirta dadkii dhintay walaalaheen dhintay ka warram haday dhibaatadan leedahay dadkii naftu ay ka baxday ee dhintay ayaga oo khamrigii calooshooda ay ku jirto waa qabla taxriim intaan la xarimin ogow dadka xaalkoodu muxuu noqonayaa aayaddaanaa timid marka laysa cala aladiina kuwii korkooda ma aha nin aamanuu rumeeyeen wa camiluu sameeyeen asaalixaati acmaasha wan wanaagsan kuwii la yimid junaaxun wax dembi ah korkooda ma ahaanin fii maa tacimuu waxay cuneen waxay quuteen ayb wax dembiga korkooda ma ahaanin idaa mataqow hadday cabs dhowrsadaan oo ay shirkiga ka dhowrsadeen wa aamanuu ay rumeeyeen wacamilu saalixaati ay sameeyeen acmaasha suusuuban uma taqow uma markaa dabadeed taqow ay dhowrsadeen wa aamanuu rumeeyeen uma taqow wa axsanuu wanaag sameeyeen wallaahu alla yuxibi wuxuu jecelyahay almuxsiniina kuwa ixsaanka falo aayaddan marka bacdi saxaaba qudaamat bnu madcuun saxaabi la dhihi jiray ayaa jiray baxrayn cumar baa wuxuu madax uga dhigay baxrayn saxaabigaa bedrina waa ahaa bederna waa ka qeyb galay uxudna waa ka qeyb galay saxaabi jaliilu ahaa aayaddan fahamkeeda ayaa xoogaa ku yar qalloocday marka wuxuu u qaatay aayadda inay macnaheedu ay tahay qofkii iimaan laga helo camal wanaagsanna sameeyo hadduu khamri caba dhib inaysan lahayn sidaasu isagu aayaddii u qaatay markaas baxrayn ayuu khamri ku cabay cumar baa loo keenay aayaddan u akriyay marka allah wuxuu leeyahy laysa cala aladiina aamanuu wacamiluu saalixaati junaaxun fima tacimuu idaa mataqow waamanuu waqad itaqayna allaha waamana ilaahina waa ka cabsanay waa rumaynay camal saalixana waa la nimid yii marka aayadda daahirkeeda wax dembi ah korkooda maahan marka kuwaas waxay cunaan marka khamrigii marka waa noo xalaalay sidaa ku yihaahdeen marka aayaddii fahamkeedii baa marka yaa ka qaldamay ta'wiilkaasaa marka ay la-im ayuu la yimi cumar radia allahu canhu marka wuxuu ku sameeyey ha loo caddeeyo yidhi aayaddan hala fahamsiiyo hadday sidoodii ku daa'im noqdaan dila hala dilo haddii kalena waxa uu yidhi xaddu shurbi ku dhufta ayb hadal sidaasaa laga wariyey cumar radia allahu canhu sidii ayaa marka la yeelay markii loo cadeeyana waa iska daayeen waa la karbaashan jaldigii baa lagu dhuftay meeshaas marka bacd laba mas'aleba waa laga qaadanaa masalada koowaad waxay tahay qofku hadduu wax kufri a ku dhaco laakiin aayad ama xadiid ou ta'wiilsanayo waa loogu cudur daarayaa arrintaasoo gaalnimada dushiisa lagu ridi maayo leanna khamri in la xalaashado waa gaalnimo laakiin maxaa loo gaalaysiiyi waayo aayadda fahamkeedaa ku qalloocday iyaga oo aayaddaanu wuxuu ka fahmayey inay u bannaan tahay oo ay bannaynayso aayadduna sidaas ma aha ha loo bayaaniyaa la yihi bis qofku marka haddii uu la yimaado shay kufri ah ee markii war la weydiiyana uu yidhaahdo aayadaa saas dhahaysa xadiid baa sidan dhahayo lana dareensan yahay ninkaasi mucaanid inuunan ahayn aayaddaa loo sharxaa warsaad mooday maahan aayaddan waa sidan xadiidkan saa umalaysa maaha waa sidan ayaa la leeyahay ta'wiilka marka laga zuuliyo hadduu soo taagnaado markaasi dee riddaa loo dilaa markaas leanna shay macluum min addiini bidaruura u inkirayaa ayb masalada kale laga qaadan karaa waxay tahay masaa-isha la yidhaaha almasaa'il aldaahira ama culimada qaar ay ku magacaabayaan almacluum min addiini bidaruura dadka oo dhan isku mid kama aha hadda masaladan khamriga hadda waqtigan aan joogno qof kastoo muslima waa og yahay khamri xaaraan inay tahay haddana maca dalika saxaabigan fiiri waa ka qarsoonaatay ayb alimaam ibnu lqayim badaa'icu lfawaa'idka wuxuu leeyahay marka waxaa suuragal noqon karo wax marka waqtina inay daahir yihiin waqti kalena aynan daahir noqonin shayga laftiisa marka waxaan waa macluum qof kasta waa ogyahay marka la leeyahay waa wax u khuduucaya waqtiga iyo dadka gaalkii hadda soo islaamay iyo nin weligiis muslin ahaa isku si ma loola dhaqmi isku si muxaramaadka daahirkaa isku si ma u fahmi kara isagii qof muslima ninkii meel baadiye baciid aada u fog oo islaamka ka fog ku barbaaray ku koray waxaa laga yaabaa inuu inkiro shay macluum magaalada ka ah macluum diinka ku ah marka shayga macluum min addiini bidaruura dadkao dhan isku si isku mid kaman ahaan karaan xataa ogaalkiisa xataa asmaanta ayay ku kala duwan yihiin waqtiyadaasi marka sidaanaa dhacday waqtiyadii ka dambeeyeyna macluum min addiini bidaruuray noqoto masalada caanay iska noqotay alimaam ibn اlqayim badaaci lfawaa'idka sidaasuu ku leeyahay ayb raqamka kun iyo toban weliba qofkii raba marka abu yacla alfaraa iyo ayuu wax kasoo kasoo ayuu ka keenay isagana marka uu saas uga hadlay ayb labada masala marka meesha iyagana laga qaadana ya ayuha اladina aamanuu layabluwanakm اllah bshayi min aلsayd tanaaluhu aydiikum warimaaxukum ya ayuha hoya aladiina kuwii aamanuu rumeeyow layabluwannakum allahu lawallaahi yabluwanna wou idin imtixaanayaa oo idin imtixaanayaa kum idinka allaahu alla waa idin imtixaanayaa bishayin buu idinku imtixaanayaa shay shayga oo min asaydi ugaarta ah kaasoo tanaaluhu ay gaarayso aydiikum gacmihiinu ay gaarayaan wa rimaaxukum warmihiinu ay gaarayaan ayuu alla idinku jarribayaa idinku imtixaanayaa wuxuuna sidaa u yeelayaa liyaclama allaahu alla inuu muujiyo bannaanka keeno man qofka yakhaafuhu alla ka cabsanayo bilgeybi xaal uu ku dheehan yahay alla geyb isagoo alla aan u jeedin qofkanoon alla u jeedin ilaahay ka cabsaday faman qofkii ictadaa xadgudba bacda dalika kaagaa kadib falahu wuxuu leeyahay cadaabun cadaab cadaabka oo aliimun xanuujinayo aayaddanna marka waxay ka hadlaysaa qofku marka uu joogo xaramka xadulxaram marka uu joogo ugaarta xaramka waa laga reebay amase marka uu muxrim yahay ugaarsi waa laga reebay xudaybiya ayaa marka asxaabtii iyagoo xarman ayaa ugaartu halkaas agtooday u marmaraysay gacan waa ku qabsan kareen ninkii xoogaha marka eriya waa soo qaban karay waran haddii laga daba tuuro waa waa waa soo qa waa ugaarsan karay iyagoo sidaas allana marka wuxuu ka waday arrintaa imtixaan bal dadkan in la fiiriyo iyagoo sidaas u heli kara waxaan allana uu ka reebay bal inay alla adeecaan iyo inay shahwadooda raacaan yaa ayuha hoy aladiina kuwii aamanuu rumeeyow layabluwannakum ullahu alla wuu idin imtixaanayaa bishayin buu idinku imtixaanayaa shayga oo min asaydi ugaarta ah kaasoo tanaaluhu ay gaarayso aydiikum gacmihiinna wa rimaaxukum iyo warmihiinu ay gaarayaan waa idiin dhow yahay warankiinaa gaaro gacantiinaa gaarto haddana laydinma ogola liyaclama allahu alla inuu muujiyo ayuu sidaa u yeelay man qofka yakhaafuhu isaga ka baqayo bilgeybi xaal oo alla ku dheehan yahay qeyb leanna ilaahay annaga uma jeedno qeyb uu nooga sugan yahay ayb qofkii marka alle isagoo qeyb kaga sugan ka cabsaday joogsaday yaa la fiirina faman qofkii ictadaa xadgudba bacda dalika kaagaas kadib falahu wuxuu leeyahay cadaabun cadaab cadaabka oo aliimun xanuujinayo yaa ayuha aladiina aamanuu laa taqtuluu sayda waantum xurum yaa ayuha hoy aladiina kuwii aamanuu rumeeyow laa taqtuluu ha dilinina assayda ugaarka walxaal antum idinka oo xurumun muxrimuuna idinkoo xarman waman qofkii qatala dilahu ugaarkii qofkii dilo minkum xaal ou idinka idinka mid yahay mutacamidan isagoo u qasdaayana dilo fajazaa-un facalayhi korkiisa jazaa-un baa ah abaalmarin jaza ayaa ah mithlu maa kii oo kalea korkiisa ah qatala ou dilay min annacami xaalow xoolaha ka ahaaday xaggooda yaxkumu waxaa xukumaya bihi kaa dawaa cadlin cadli laba u saaxiiboo minkum idinka idinka mid ah hadiyan muh muhdan xaal uu yahay mid la hadiyeynayo ama hadiyan yuhdii waawaa waa waa hadiyeynayaa hadiyan hadiy ahaan buu u hadiyeynayaa hadyiga oo baaliga alkacbati kacbada mid gaaraya ah ow amase kafaaratun ayaa korkiisa kafaaro dacaamu masaakiina masaakiin quudintiis baa korkiisa ah ow amase cadlu dalika kaagaas wax u dhigmo siyaaman oo soon liyaduuqa sidaana waxaa loo yeelay liyaduuqa si uu u dhadhamiyo wabaala amrihi amarkiisa baaskiisa cafa allaahu alla waa cafiyey camaa wixii salafa tegay waman qofkii caada laabto fayantaqimu allaahu alla wuu ka argoosanayaa minhu xaggiisa wallaahu alle casiizun weeyaan alla addoommadiisa ka adag duntiqaamin kana aarsina u saaxiib ah oo addoommadiisa ka argoosto qofku marka uu muxrim yahay waxaa laga reebay ugaarsi ayb aayaddu marka waxay leedahay yaa ayuha hoy aladiina kuwii aamanuu rumeeyow laa taqtuluu ha dilinina asayda ugaar walxaal antum idinka oo xurumun muxrimuuna xarman cumro ama xaj idinkaoo xarman waman qofkii qatala dilo hu ugaarkii qofkii dilo minkum xaalow idinka idinka mid yahay mutacamidan kas u dilo aayadda marka waxay sheegtay mutacamidan hilmaan hadduu u dilo ka waran soo ilowsan haddii uu dilo isagoo ilowsan haddii uu dilana waa ku waajibayaa jazaha iyadana marka sunnada iyo aahaartaa sheegtay aayaddu marka mutacamidkii sheegtay aahaartii iyo sunnadiina qofkii hilmaan u dilay sheegtay labadaba waa laga rabaa waxaan markaa kafaaradan iyo waxaan labadaba qofo kii kas u dilayna waa laga rabaa ka kalena waa laga rabaa ayb mararka qaar marka qur-aankii waxbuu sheegayaa sunnadana wax kaley ku daraysaa marka labada in la barto waay marka qur-aankii iyo sunnadii waman qofkii qatala dilahu ugaarkii minkum xaalou idinka idinka mid yahay mutacamidan xaalou yahay mid u qasdayo isagoo u qasdaayo fa calayhi korkiisa jazaa-un baa ah jaze abaalgud abaalmarin wuxuu ku abaalmariyo abaalmarintu marka maxay tahay mithlu maa ka bedel kii oo kale ayaa dushiisa ah qatala uu dilay isaga oo min annacami xoolaha xaalow ka ahaaday ugaartan uu dilay wax lamida oo xoolaha ka mida ayaa dushiisa ah ayuu bixinayaa saxaabadii marka goranyo qofkii dilay badana hal ayay ku ayay ayay jazo uga dhigeen qofkii biciid qofkii dilay sac neef lo ah sagaaro haddii uu dilo neef ari ah wahaakada qaar marka asxaabta iyagaa xukumeen qaarna marka yacnii wixii saxaabadu ay xukumeen iyagaa lagu raaca wixii aynan saxaabada xukuminna see la yeelaha laba qof oo cadli u saaxiibo khiyaaroo fiqiga taqaano ayaa lale ayuu leeyahay waxaasaan dilay xoolaha maxaan u bixiyaa muxuu u dhigmi karaa u dhikanaanta marka ma laga wado xagga jirka iyo weynaanta iyo muuqaalka iyo ma laga wadeen waay waxa weeyaan wixii markaa lagu qiyaasi karo ayb si halkaas marka ayaa la leeyahay waxaa kaloo iyada qooleyda lafteeda haddii la dilo saxaabada qaarkood waxay ku qiyaaseen neef ari an xaramka ugaartiisa in la didiyaana ma banaana qooley meel iska taa iska fadhiso wax ku cunayso qofku inuu dhex maro ama uu saas gacanta ku yidhaahdo oo kiciyo lama rabo ayb waa reebay nabiga sala allahu alayh waalihi wasalam yaxkumu waxaa xukumaya bihi kaas jazahaasi damuljaza-a la yihaahdaaye dawaa cadlin baa xukumaya laba cadaaladu saaxiibo minkum idinka idin ka mid a waana inay xoogaa fiqigii wax ka yaqaanaan labadaas cumar waxaa la wariyey ninka jinaayada geystay haddii uu dad kala waayo isaga iyo qof kale waa isla xukumi karaan cumar baa intuu wax sameeyey baa nin buu u yeeray kaale labadeenna aan feerinu yiri wixii marka waxaasaan sameeyey waxaan ku gudo ila feeri leanna isagaba mu'miniinta waa ku jiraa ayb hadyan laba laq baa ku bannaan ismu mafcuul in laga dhigo ayb oo markaa yacni mahdiyan mid la hadiyeynayo ayb ama masder in laga dhigo yuhdiihi hadyi buu ka dhigayaa hadyan hadyi buu ka dhigaa hadyiga oo baaliga alkacbati kacbada mid gaaraya ah marka baaligan alkacbata oo kala waa baaliga alkacbati ay baaliqan ku hadyi gaaraya alkacbata kacbada baaliqa alkacbati marka macnaheedu waxay tahay waxaa la rabaa qofku inuu kacbadii hadyigaasi mar haddii uu ugaar uu ku dilo xaramkii ama isagoo muxrima uuba ugaar dilo dhiiggaas ku waajibay waa inuu marka xaramka lagu qalo masaakiinta xaramkana in la siiyo wa hadyan baaliqa alkacbati sidaasay faa-iideyni gurigaaga iyo meeshaada xaramka meel ka baxsan maku samaynaysa ow amase kafaaratun ayaa korkiisaa kafaara gud kafaaradu maxay tahay dacaamu masaakiina masaakiin quudintood masaakiinta maxaa la siinaa neefkiibaa la qiimeynaa lacagaa loo bedelaa lacagtiibaa cunto lagu soo gadayaa cuntadaasaa masaakiinta la siinaa masaakiinta la siinaana waa iyo kuwa xaramka ayb aw amase cadlu dalika kaagaas wax u dhigmo siyaaman soon kaa kaagaas wax u dhigmo oo soon ah xagga soonka ugaga dhigmo siyaaman xagga soonka ugaga dhigmo say noqonay iyadan xagga soonka uga dhigmo neefkii waajibay waa la qiimeeyey lacagaa loo bedelay lacagtii badaraa lagu gaday badarkii ayaa haddana soon loo bedelaa ninkii badarkii matalan ma awoodo lacagtii ma haysto badarkii ma awoodo muxuu sam ama yacni khiyaar soonkiibuuba door biday muxuu sameynayaa marka wuxuu yeelayaa lacagti neefkii lacagtiisii badar markii loo bedelo badarkii baa marka koombo walbaa hal maalina lagu aadinaa oo soon ah intaasoo maalmooduu soomayaa marka liyaduuqa maxaa xukunkaa loo jideeyey liyaduuqa si uu u dhadhamiyo wabaala amrihi wabaala amrihi amarkiisa ama arrinkaa uu sameeyey baaskiisa cafa allaahu alla waa cafiyey camaa kii xaggiisa salafa wixii tegay alla waa cafiyey waman caada qofkii noqdo oo u laabto fayantaqimu llaahu alla wuu aargoosanayaa minhu xaggiisa waa ka aargoosanayaa wallaahu alla casiizun alla addoommadiisa ka adag waaye duntiqaamin u saaxiiba aarsi oo addoommadiisa ku ka aarsanaya uxilla lakum saydulbaxri wa طacaamuhu mataacan lakum uxilla lakum waxaa la idiin xalaaleeyey saydulbaxri badda ugaarkeeda waa la idiin xalaaleeyey hadda waxaa laga soo sheekeeyey ugaar waa xaaraana lasoo yidhi halkan marka ugaarka xaaraanta waa kan berriga midka badda maaha uxilla lakum waxaa la idiin xalaaleeyey saydulbaxri badda ugaarkeeda la idiin xalaaleeyey iyo wa acaamuhu wa طacaamuhu cuntadiisana waa la idiin xalaaleeyey cuntada marka maxay noqonaya waxa baddu ay soo tufto ama wixii badda ku dhex dhinto uxillat lanaa maytataani wadamaani fa ama almaytataani faalxuutu waljaraad ayb marka midka hore waa marka ugaa badda inaad ka ugaarataan wadacaamuhuna waa waxa baddu ay soo tufto ee waxa badda ku noolna ah ayb kuwa waa laydiin xalaaleeyey mataacan tamtiican liajli tamtiicin raaxayn lakum idinka laydiin raaxaynayo darteed iyo walisayaarati kuwa socotada ah ee safarka ah raaxayn loo raaxaynayo darteed wa xurima waa la xarimay calaykum korkiina saydulberi beriga ugaarkiisaa la idinka xarimay maa dumtum muddata dawaamikum inta aad tihiin xuruman muxrimiina muxrimiin inta aad tihiin waa la idinka xarimay kaas wattaqu llaha alla ka cabsada alladii allaha oo tuxsharuuna la idin kulminayo ilayhi xaggiisa la idin kulminayo hada akhirh wallah aclam wslى اllah wslm عlى nabiyina mxamed